si bulshada adeega xaruntan ay ka shaqeeyaan waxyaha gaadiidka dabdamiska gurmadka iyo walyaabo kale oo hoos kooyaya dowlada hoose xamara munaasabada shiidi koobkii waliba gobro ku hayaya gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir agaasimyaalka waxyaha shaldubanga iyo maamulka degmada boondeera oo ee degmada la ka hirgeliyaya xaruntunga agaasimaha dabdamiska dowlada hoose ee xamara abdiqaniyan koreyntii goobta ku hadalay usoona xusi ahmiyadiyo xaruntunyalata degmada iyo guud ahaanka gobolka runtii waxaa farxad weyn noo ammaantay gudoomiye inaan u joogno dhagax dhigga interlogga xarunta akodooto oo labadii biloodoo ugu dambeysayba ee maaragtay dhisma ka socday runtiina qaybo badan oo maaragtay xarunta ka mida ah dhismo iyo dayactir lagu sameeyey sida qaybaha maaragtay shaqaaluhu ay seexdaan qaybaha baabuurta hangarka oo baabuurta la geliyo qaybaha kale ee maaragtay kurshiinka iyo qaybaha kaleo hadda xafiiska iyaduna maaragtay aan rajaynayno in dayactirka iyo iyo dhismuhuba ay sii socdaan maantana waxaan u joognaa dhagax dhiggii interlogga waxaan rajaynaynaa in xaruntaani bilicdeedii iyo wejigii ay lahayd wax badan maaragtay iska bedeli doonaan runtii waxaa weeye arrintaani waxay ka timid awaamiirtii iyo talooyinkii uu sii u bixiyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ahayd in xaruntaani ay ka bedelnaato sida ay ahaan jirtay maadaama xaruntaani ay ku shaqeeyaan waaxiyo runtii lafdhabar u ah gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar oo shaqo muhiima u haya waxaan rajaynaynaa in maaragtay ay ka soo baxdo xarun qurux badan shaqaalo qurux badan iyo gaadiid qurux badan oo runtii maaragtay ka qayb qaata shaqaalaha shaqada muhiimka ah ee maaragtay bulshada loo hayo waana rajaynaynaa annagana inaan maaragtay ku kontaroli doonno ama korjoogtayn ku samayn doonno marka la qurxiyo kabacdi inaan xaruntaasi ay noo ahaato xarun runtii diyaarsan oo nidaamkeeda leh sidoo kale mudane guddoomiye xarunta interlogga waxaa la gaarsiin doonaa ilaa iyo iridda waxaan ayadana maadaama guddoomiyihii boondheera uu noola joogo aan maaragtay runtii isleenahay annagoo iskaashanayna gobolka banaadir iyo bulshadaba in xarunta la gaarsiiyo interlogga la gaarsiiyo ilaa iyo boostada maadaama ammaanka securitiga iyo bilicdaba uu qayb ka yahay jidkaas naloo soo marayo haddii jidkii naga horreeyey uu maaragtay xoogaa ay ka muuqato runtii aragti xumo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa sheegay in reedandhisowkun iyo qayb weeya qorashaha horumarinta goobo danta guud ee lanka adeega waa bulshada xaruntan oo ah xarun ay ka howlgalaan ilaa iyo dhowr waaxood sida waaxda gurmadka degdega ah waaxda jeedka bulaacadaha waaxda soolarka iyo korontada waaxda gaadiidka oo runtii dhammaantood ay yihiin waaxaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo dowladda hoose ee xamar meesha ay degan yihiin xafiisadana u ah hoygana u ah taas oo runtii maalmahanna ay ka socotay shaqooyin la xidhiiro dhismo iyo dayactiro iyo howlo kaleente in maantana aan u samayno dhagax dhig barxaddii ay ku howlgelayeen shaqaalaha misena ay ku qaadanayeen tababararka markay u baahdaano in maanta aan u samayno dhagax dhig oo sidii ay ahayd si ka duwan aan rajaynana haduu aaba qadaro inay ku soo bixi doonto halkan waxaan u mahad celinayaa dhammaan agaasimayaasha iyo shaqaalaha oo runtii ayagu gartay in meeshaan laga bedelo sidii ay ahayd nadaafaddeedana ay runtii ay hagaajiyaan quruxdii ay lahayd shalay toolena dib loogu soo celiyo waan u mahad celinaynaa waa aragti runtii ayagu ay la yimaadeen annaguna ka gobol ahaan aan garab ku siinay qof kasta oo runtii aragti fiican la yimaadana waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqayno garabna ku siino ilaah idinki